بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله وحين نكون حشرني المبحث الثاني التمسك بال- بالسنة أي نكون حشرني عشر كي صدحات ونقنيا وحين خاصة كسي حشرني المطلب الأول تعريف السنة waxaanu soo caddaynay tacriifu sunna luqatan waxaanu hadda gelaynaa tacriifu sunna isdilaaxan maxay sunno u yaqaaniin culummada ama ha noqdeen muxadisiinta ama ha noqdeen waxa weye sida shuruu- shuraaxu eh, xadiid maxaa ama usuulu fiqi sunna maxaa loo yaqaanaa waxaan leenahay horta innaga muraadkeenna iyo qasdigeenna markaanu leenahay ee, sunna waxa weeye kulu maa jaa can nabiyi sala allahu alayh waali wasalam wax alla wixii nebiga xaggii ka yimid waa sunnihii nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaa nebiga xaggiisa ka yimid waxay u kala baxayaan alkitaab qur-aanka iyo sunnihii nebiga axaadiidtii aqwaashiisii afcaashiisii taqriiraadkiisii wixii uu qararay oo taqriirka marka sunnaha la qaybinayo ayaa waxaa la yidhahdaa waa min aqwaalihi axaadiisu alqowliya sida inama alacmaalu binniyaat man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun waa qowl ama alficiliya kuwa ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam saasuu u sujuudi jiray saasuu u rukuuci jiray saasuu u istaagi jiray salaada marka laga hadlayo xajkii khuduu canii manaasikakum afcaal wa taqriirna waxaa la yidhahdaa wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa lagu sameeyey oo markaa una inkirin waa min addiin sababto waxa weeye hadday khalad tahay wuu inkiri lahaa ama axaadiidta ka sheekaynaysa nebiga khilqadiisii oo shamaa'il muxamadiya la yidhaahdo nebigu sawe ekaa dheerarkiisa timihiisa wax walba ka sheekaynaya ama akhlaaqdiisii ka sheekaynaysa kaana khuluquhu lqur'aan waxaasoo dhan baynu u jeednaa kulli inaad raacdid ay ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum maxaa laynoo soo dejiyey alkitaab wasunna kulli mid ka mid ah ha ka tegin markaynu leenahay marka itibaacu sunna cumuumkaasaan u jeednaa ma aha wax gaara laakiin markii lasoo khulaaseeyo afar ta- eh, afar no- qaybood ayay culummadu ku idlaaqaan assunna oo waxay ku tacbiiriyaan afar macaani bay sheegaan oo waxa weeye culummada aad ka helaysaa kutubta kow midda ugu horeysa waa midda asguud oo wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala kulu maa uhira can nabiyi sal ll ly salam fahuwa sunnatuhu waxay doonto ha noqoto macnaha qur-aanka waxa weeye axaadiitiisa ee, sifadiisii akhlaaqdiisii nooc walba ha noqoto wixii diintii nebigaa loo jeedaa ay raac diina muxamedin sala allahu caley wasalam shareecadiisii iyo diintiisii raac ayaa loo jeedaa taasi marka waa sunna ayaa la odhanayaa waa diintii nebiga oo dhan wa taa waa taa wax ka baxaya ma jiraan marka taa wax ka baxaya ma jiraan waxaana loo deliishadaa qowlkii nebiga uu yidhi calayhi salaatu wassalaam faman ragiba can sunnatii falaysa minii aniga qofka sunnahayga ka jeensada oo dariiqadayda ka leexda falaysa minii wuxuuna xadiidkaasi sababtiisu aad waa inoo imaan doonaa waxay ahayd sababtiisu niman saxaabada ka mida ayaa rabay cibaadada inay badiyaan markaasaa qaar waxay yidhaahdeen markay guryihii nebiga yimaadeen oo cibaadadii nebigu guriga ku samaynayey loo sheegay bay yidhaahdeen nebiga waa loo dembi dhaafay innaga laynooma dembi dhaafin aynu cibaadada badinno qaar waxay yidhaahdeen annagu mid wuxuu yidhi koox bay ahaayeen waxa uu yidhi anigu hameen kasta salaad baan u taagnaanayaa maba seexanayaba qaarna waxay dhahaan maalin kasta waa soomanaanaya maba afuraya weligay midna wuxuu yidhi anigu dumarba guursan mayo waaba isaga tegayaa cibaadaan u go'aya markaasaa nebiga loo sheegay markaasuu nebiga canaantay oo yidhi faman raqiba can sunnatii falaysa minii anigu dumarka waa guursadaa waana seexdaa hameenkii waana cibaadaystaa ee qeybna habeenkii waa seexdaa qeybna waa cibaadaystaa maalmaha qaarna waan soomaa qaarna waan afuraa faman raqiba can sunnatii falaysa minii diintaydaa aan la imid iyo dariiqaa aan la imid qofka ka leexda aniga iga mid maaha idan marka lagu leeyahay ittabicu sunna waa diinu muxammadin raac diintii nebi maxamed oo dhammaystiran oo wuxuu kitaabku ku amraya raac wuxuu kitaabku kaa nahyinayo u hoggaansan oo ka leexo wax alla wixii kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga aad ka heshid u hoggaansan baa laga wadaa xaggii xagga hoga leexan taa waa midda koowaad waa cumuuman waana midka aan ulajeedadeennu tahay in la raaco wixii nebiga ka soo arooray caqiidatan wa cibaadatan wa manhajan wa akhlaaqan ay suluukan akhlaaqda waa suluuga iyo qaabka loo dhaqmayo kulli in la raaco haddaad caqiidadii nebi maxamed ku dhegtid oo raacdid iyo saxaabadii waa badbaadaysa haddaad dariiqoodii iyo manhajkoodii iyo dacwadoodii raacdid waa badbaadaysa taas waa midda koowaad oo ulajeedadeenu ay tahay atamasuk bisunna taa waa midda midda labaad waxa weeye waxa weeye idaa cudifa haddii lagu cadfo alkitaab oo la yidhaahdo mathalan ittabicu lkitaaba wasunna kitaabka iyo sunnaha raaca haddii la yidhaahdo waxaanu leenahay alkitaab waxaan ku fasiraynaa waa alqur'aan wa sunna oo lagu cadfayna waa axaadiidu rasuulillahi sal salam min alqowliya walficliya walkhuluqiya waltaqriir kulli isku dar macnaha axaadiidta nebiga oo u qeybsantaa qowl iyo ficil iyo taqriir iyo sifa sifaduna labay u qeybsantaa sifa khalqiya oo maarata abuurkiisii intee dheerar la ekaa timihiisu noocey ahaayeen midabkiisu muxuu ahaa waa abuurki ilaahay waa abuuray waa shamaa'il maxamediya qaybna waxa weeye akhlaaqdiisii oo sifa khuluqiya nebiga dabeecaddiisii say ahayd axaadiis badan baa lagaga sheekeeyaa marka kulli taasaynu ku fasiraynaa markaa assunna maadaama kitaabkii gaar loo sheegay waxay la mid tahay aliimaan walislaam oo culimadu waxay idhahdeen haddii la sheego aliimaan iyo alislaam isku meel lagu sheego sida xadiisu jibriil oo marka hore islaam baa la sheegay haddana aliimaan haddii saa loo sheego oo isku meel lagu sheego iftaraqa macnaha iimaanki waxaa lagu fasirayaa islaamkii alacmaalu daahira sida salaada iyo sekada iyo soonka iyo xajka iimaankiina waxaa lagu fasiraya alacmaalu lbaatina sida aliimaanu billahi wa malaaikati wa kutubi sida xadiidka caddaynayo laakiin haddii meel keliya lagu sheego oo aamurukum biliimaani billahi uu nebigu yiri oo kale sida wafdi cabdiqays waxa weeye islaamkiina waa ku guda jira hadda marka haddaynu naraado ittabicu sunna waynu kitaabka sheegin qur-aanka iyo kitaabkaba waa ku jira haddaynu dhahno ittabicu lkitaaba wasunna kitaabkiina waa sheegnay sunnihiina waa sheegnay axaadiidta nebigu leena taa culummada waa tacriifta labaad ay ku tacriifiyeen tacriifata saddexaad ay ku tacriifiyeen waxa weeye waa muqaabilulbidac waa bidcada ka soo horjeedkeeda waa didulbidac macnaha waxaana laga soo qaadanayaa laba weeye ima sunna wa ima albidca inaad sunnaha raacdid imaa inaad bidcada raacdid oo mubtadac noqotid waxaana laga soo qaadanayaa xadiidkaas cirbaad ibna saariya oo nebigu uu ku tilmaamay oo uu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin tamasakuu biha wacaduu calayha binnawaajid waxaa layna amray marka taa markii khilaaf dhaco oo dadku iskhilaafaan nebigu sunnaha ku dhega buu yiri calaykum ay ilzamuu sunnaha nebiga ku dhega markuu intaa ayna faray oo sunnihii saxaabada iyo sunnahayga ay dariiqii saxaabadu iga daydeen waa maa ana calayhi lyowma wa asxaabii weeye oo kale xadiisul iftiraaq markuu nebigu ka sheekeeyey oo uu yiri qofka jamaacada badbaadaysa waa man kaana calaa mithla maa ana calayhi lyowma wa asxaabi taas waa dariiqada ama waxa weeye kabacdina wuxuu inooga digay nebigu wixii ka soo horjeeday wayaakum walmuxdathaat lumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar idan waa inaynu iska ilaalinaa marka riwaayadda eh, wa kula dalaalatin fi nnaar waxa weeye waa nasaa-i baa gaar u wariya oo khudbat lxaaja ayuu ku wariya marka taas ayaa marka ku caddaynaysa inaad dariiqaas inay bidca tahay ittabicu sunna macnaheed waxa weye utruku lbidac bidcada ka dheerow oo sunnaha nebiga raac hadday caqiide tahay hadday akhlaaq tahay hadday cibaado tahay hadday dacwo tahay sunnaha nebiga raac bidcadana ka dheerow waa dariiqada saddexaad wa oo lagu tacriifiyo midda afraad oo lagu tacriifiyo waxa weeye waa almandu almanduubaat walmustaxabaat marka lagu leeyahay sunna weeye shaygaani ay waa manduubun waa la isjeclaysiiyey waa mustaxabun waa wax wanaagsan oo la istixbaabay ay waajib ma aha weeye waxa weeye tacriiftaani marka waa tacriifu lfuqahaa waa tacriifta fuqahada oo waxa weeye maa jaa alamru bihi calaa sa- eh, calaa ghay- calaa sabiili listixbaab laa calaa sabiili liijaab macnaha waa wixii ay ku timid sunnuhu in la is amray laakiin aan waajib ahayn ee sunno ah waayo waxyaalaha sunnaha manduubaadka inaad salaada duhur waxa weeye laba ragcadood ka hormarisid laba ka dambaysiisid inaad eh, rawaatibta ilaalisid inaad waxa weye markaad salaada u istaagaysid cadayatid in arrimahaasoo dhan waa sunna waa ee ma aha waajib lagu leeyahay haddaa ka tegta waa dembaabaysaa waxaana loo deliishanayaa xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu dhahayay lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa ama maca kulli wuduu sida labada riwaayadoodba kusoo arooreen marka in ee, nebigu ummaddaydaan mashaqo uga baqay buu uga baqay buu ee waa amri lahaa laakiin waxay leeyihin culummadu alamru xaasilun waaba la is amray cadayga laakiin wuxuu leeyahy imaamu nawowi raximah allahu tacaala waxa weeye amarkan amru iijaab buu nebigu ka baqaye oo ka joogsadaye amru istixbaab asiwaaku ma'muurun waaba la is amrayba oo axaadiis badan baa caddaynaysa idan waa sunna marka marka taana waa manduubka iyo mustaxabaadka weeye idan afartaas nooc ayaa loo tacriifiyaa tacriifu sunna isdilaaxan kow in loo jeedo wixii nebigu la yimid oo dhan ay diinu muxamedi nooc walba in loo jeedo axaadiita khaasatan markii kitaabka la sheego in loo jeedo wixii bidco ka soo horjeeda in loo jeedo waxyaalaha mustaxabaadka manduubaadka ah afartaas ayaa loo qaybiyaa oo waxa weeye culummadu ay ku caddeeyeen in loo jeedo asunna marka inagu waxaan leenahay kulli waa u jeednaa kulli ilaaliya laakiin markaan baxdigan ka hadlayno atamasuk bilkitaabi wasunna inagu tacriifta ugu horeysaan u jeednaa oo ah raac nebi muxamed iyo saxaabadii caqiidada ku raac oo camalkii cibaadada ku raac oo akhlaaqda ku raac oo manhajka ku raac iyo dacwada meel laha oga bixin taas ayaan u jeednaa oo waxa weeye aan u keenaynaa oo baxdigeennu yahay ulajeedadeennu ay tahay wey marka insha allahu tabaaraka watacaala ilaahay hayna waafajiyo inaynu raacno oo sunnaha nebiga ku noolaanno ku dhimanno oon dadka ugu yeerno ilaahayna nagu dilo ayaan ilaahay ka baryaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin